barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujada gaagaaban ee hiyo hereerka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin siddeed iyo labaatanka bisha agosto sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayno dhegaystayaal idaacadaydan duhurnimona waxaa ka mid ah hablaha dhallinyarada ah ee ka shaqeeya maqaaxyaha iyo weliba goobaha laga cunteeya oo sheegay inay dhibaato ku qabaan ragga macaamiisha ah oo qaarkood aanay si habboonayn ula dhaqmaan islamarkaana aanay raalli ka ahayn iyagoo sheegay inay sidoo kalena baahi u qabaan inay shaqaystaan xagaagii shaqada aad ba u kulushahay meesha ka shaqeyna waa maqaaxyo marta maqaaxda ka shaqeysta guriga ka shaqeynaysaa baa dhanta laakiin ta guriga ka shaqeysa way ka asturan tahay tan maqaaxda ka shaqeyna caqabadaha ku qabsada ama islada gabdhaha kale qabsadaan shaqeeya maxaa ka mid ah walaahi waxaa ka midan aduu rabin jidhkaaga oo ninku tuuro amase ku taabsado taasaa ugu xun aduu aan rabin oo raalli ka ahayn haddana shaqeynaya oo lagaa doonaya inaad faraxsanaato oo aan xanaaqsanayn waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada boorame iyo deegaanada hoos yimaada oo uu ka socdo ololo wacyigelinta dhallinyarada loogu sheegayo in aysan dhirta shidin oo aysan dhuxul ka samaynin ee ay jartaan tacabka beeraha iyo wax soo saarka saddex baa iskugu biiray dadka baadiyaha intiisa badan mar abaartii oo aad u saamaysay baa dhacday marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama runtii ka waayeen ay taagda raadeen ama madheemba tan saddexaad waxay noqotay sixirbarri markaa oon meesha quraha ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta shaqooyin dadka uma haynaan laakiin sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkaygan duurnimo ee dhallinyarada maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida magaalada houston ee dalka ee gobolka texas ee waddankan maraykanka ayaa weli wax nafisa aan ka helin roobabka xooggan ee halkaasi ka da'aya oo la filayo inay sii socdaan dhowrka maalmood ee soo socda iyadoo howlwadeennadaguna ay wax badbaadiyaa ay ka shaqaynayaan inay gaadhaan dadka ku xaniban goobaha ay fatahaaduhu ka dhaceen qolyaha wax saadaaliya ayaa filaya in duufaankan harvey oo bilaabmay habeennimadii jimcihii uu biyo dhigo ilaa iyo shan iyo labaatan sentimitir habeennimada hase yeeshee waxaa gobolka lagu arkay in uu roobku biyo dhigay goobaha qaar ilaa iyo lixdan sentimitir tani oo lama laabaysa qiyaastii jimcihii la hayay
qof isa soo miidaamiyey ayaa gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey waxa uu ku qarxiyey suuq ku yaala koonfurta afghanistan axaddii iyada oo uu dilay saddex iyo toban qof sidoo kalena uu dhaawacay dad kale oo badan weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka helmond ee koonfurta afghanistan waxaana lala eegtay koox militari sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi inta badan dadka wax ku noqday weerarkaasi waxay ahaayeen ciidamo iyo shaqaale booliis taalibaanta afghanistan ayaa waxa ay sheegatay haddaba weerarkan mas-uuliyaddiisa labadii sanee lasoo dhaafay kadib markii ay kasoo baxeen dalkaasi inta badan ciidamada ajaanibka ahaa ayaa taalibaan waxa ay kordhisay weeraradooda joogtada ah waxa ayna kusii fideen dalka intiisa badan waxa ayna sidoo kale sare u qaadeen weerarada ka dhaca waqooyiga waddankaasi afghanistan
duhurnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington haatanna jabuuti hablaha dhallinyarada ee muruqmaalka ah ayaa badanaa shaqo ka raadsada guryaha maqaaxiyaha cuntada laga cuno hoteelada la seexda iyo weliba dukaamada hablahaasi waxa ay u shaqeeyaan inay caawiyaan qoysaskooga iyo haddii ay carruur leeyihiin balse waxa ay sheegeen inay dhibaato kala kulmaan ragga qaarkood oo kaftan iyo farakaciyaar aanay raalli ka ahayn ula yimaada xilliga ay shaqada ku jiraan qaar ka mid a hablaha maqaaxiyaha ka shaqeeya ee magaalada jabuuti ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqada ay qabtaan islamarkaana ay diyaar u yihiin inay macmiisha raalli geliyaan balse dhaqamada xunxun ee ay ku kacaan ragga qaarkii ay caqabad ku yihiin inay sii wataan shaqadooda wariyaha v o eda dalkaasi jabuuti sagaal siciid faarax ayaa warbixintan nooga soo dirtay
gabdhaha dhallinyarada ee ka shaqeeya goobaha wax lagu iibiyo sida makhaayadaha ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo kaga yimaada dhinaca dadka ay u adeegayaan iyo mid kaga timaada dadka ay u shaqaynayaan waxaana loo adeegsadaa gabdhahaasi hadalla aan munaasib ku ahayn inta badan gabdhahaasi ka shaqeeya nadaafadda ama goobaha wax lagu iibiyo waxa ay u badan yihiin gabdho dhallinyaro ah oo aan helin fursadii waxbarasho ama waalidkood aysan kula dadaalin sidii ay wax u bari lahaayeen waxa ayna noloshooda ku dabaraan inay xooggooda ku shaqaystaan walow ay jiraan kuwo ku hagaaga dad wanaagsan oo garanaya xaqa qofka u shaqaynaya waxaan goob shaqa kula kulmay mid ka mida gabdhahaasi waxa aanan wax ka weydiiyey dhibka ay la kulmaan xilliyada ay shaqaynayaan wallaahi xagaagii shaqada aad ba u kulushahay meesha ka shaqeyna waa maqaaxiyo marka xoog ba iskaa kulushahay wallaahi waa xagaagu imika waa soo yar qabooba xoogaa laakiin aad buu kululyahay wallaahi imika waxaan qabanaa qaar service yacni madalab waxaas weeyaan qaarna weelka xalaan waa waxa weeyaan waxaan qabanaay marka gabdhaha iyo wiilasha marka kay ku adag tahay shaqada inuu makhaayad ka shaqeeyo wallaahi gabdhaha way ku adag tahay xoog wiilasha way u fiican tahay laakiin gabdhaha aad ba ugu adag tahay inay maqaaxi ka shaqeeyaan mana qurux badno gabdhuhu kale guriga ku qurux badan yihiin shaalan wax ka rajeynina wax khayr qaba een haddaad shaqo kale maxaad rajeyn lahayd haddii waqtiga kuu saacido ama aad ah, lahaan lahayd dib loo haysan lahayd shaqo nooceed jeclaan inaad qabato wallaahi shaqo waxaan jeclaan lahaa meel fiican oo iska fadhiyo oon kursi fiican ku fadhiyo oo macal waraaqado qorqoro wallaahi saxiixa igu bidnaan lahaa taa waan ka jeclaan lahaa waana la helay waana la helay wax walba waa tacab haa haddaad usoo tacabto waan helayaa taana iskuul maa soo dhigan in waxa ahaan dee waa soomaali iyo waxaan waan bartay english laakiin ma soo wada dhigan iskuul laakiin haddaad fursad u heli lahayd iskuulkii een waxaa is lahaan lahayd meesha hadda maanta ka shaqaysa meel ka duwan baa ka shaqayn lahayd haa waa ka shaqayn lahaa haddaan dadaalo oo qof dadaal badan oo aanan hayn dee haa aan ahaado waan- waan dadaali lahaa insha alla markaad aragto gabdho da-daada oo ka shaqeeya meelo ka duwan ama biiro ama maxa- maxaa maskaxdaas tirahdaa wallaahi maskaxeeda waxaa tiraa tanna ilaahay baa siiyey adna ilaahay baa halkan ku siiyey waan ku faraxsanahay ilaahay anna taadaa ku barakay toodana allah barakay mar haddad aad gudbidaalkaa keeni inaad ku kalsoonaato waxaad qabanayso ta- tan guriga ka shaqaynaysa tan maqaaxida ka shaqaynaysa tan guriga ka shaqaynaysaa baa dhaanta waa isla wada mid laakiin tan guriga ka shaqaysa way ka asturan tahay tan maqaaxida ka shaqaynaysa aad bay uga asturan tahay uguna sharaf badan tahay guriga ku dhex jirta caqabadaha ku qabsada ama islada gabdhaha kale qabsadaan shaqeeya maxaa ka mid a wallaahi waxaa ka midan adoo rabin jidhkaaga oo nin ku tuuro amase ku taabsado taasaa ugu xun aduu aan rabin oo raalli ka ahayn haddana shaqaynay oo lagaa doonay inaad faraxsanaato oo aan xanaaqsanayn taas baa caqabadaha noogu xunxun ee naga soo maray tahay marka haddaan xanaaqa ama siro adkeeyo shaqadii khalkhal bay gelaysaa haa shaqada hal hal bay gelaysaa sheefkaa ku qabsanaya wejigaaga furfur buu ku odhanayaa uun wejigaagu taagtaagan ma ogola dee ma soconayso
adigu khaasaan maxaa qabataa
anigu khaas ahaan waxaan qabtaa weelkan xalaa dhinaca nadaafadaan ahay may isma aragno wax ragga nagulama jiraan hal hal mar baa ka dabaaqi nala hadlaa laakiin shaqo iskuma lehno laakiin gabdhaha service ka shaqeeya oo kale caqabadaa bay la kulmaan aa aad bay caqabad uba kulnaa nin baa ku qaylinaya waxaa keenayaa waa caymadayaan hadalan raalli ka haynaya iyo waxyaabo xunxun oo kale bay kala kulmaan waa dadka o dhan isku wada caqli maaho qof fiican oo haa inanta walaalo kaa odhanayood helaysaa qaar xun oo waxa ay hadallo xunxun kaa odhanayo qaar ku cayaya na waxaan sii jeeda na waxaan maxayga way ka qurux badan tahay inaad xaafadii fadhido ama wax lagaa bixiyo kareenkaagii oo kale no no way fiican tahay fadhi shaqo kuma lehno maadaama oo ma fiicno waa inaad iska shaqaysataa aad eh, maxaa dhaha xooggaaga ku ceelbaxdaa bili aadan lama baryo marka waa inaad xooggaaga maasha taasaana hooyooyinka kale maxaad oran lahayd gabdhaha wax barasay mustaqbalkooda u hagaajiyaan wallaahi haddii dadku ay kaa wada qaadanayaan waxay odhan lahaa ku dadaala ku dadaala shilimaadka toban toban far loo ururisaale ku dadaala odhan la ciyaalka waxbara mustaqbalkooga si ay wax fiican u helaan aad bay dhegeystayaal u mahadsan tahay taasi waxay ahayd warbixintii ay noo soo diyaarisay wariyaha v o eda dalka jabuuti sagal siciid faarax
waa tahay duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale mas-uuliyiinta gobolka oodal gaar ahaan degmada baki ayaa waxay ku hooli- ku howlan yihiin wacyigelinta la xiriirta sidii ay dhallinyarada uga waantoobi lahaayeen dhuxulaysiga iyo in ay dhirta soo shidaan waxa ayna ku waaniyaan in ay u jeestaan dhanka wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga wariyaha v o eda haashim sheekh cumar goot ayaa warbixinta arrimahan ku saabsan nooga soo diray magaalada borome barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa noogu martiyay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki ee gobolka awdal maxamed axmed caateeye ugu horreyn guddoomiyaha degmada baki maxamed axmed caateeye waxaan weydiiyey bal waxa ay qabtaan dhallinyarada ku nool degmadaasi baki bismi illahi raxmaan raxiim dhallinyarada degmada baki waxay qabtaan shaqooyin badan oo iskugu jira wax soo saar een, iyo waxbarasho iskuullada ah iskuullada marka laga ruuxo degmadu waa degmo xoolo dhaqataa beeraley ah een, de magaalooyinna lahoo dugsiyada waxbarashadu ku yaalaan een, xagga beeraha gacan baa laga siiyey runtii hayado badan baan ka caawiyey ceelal baa la dhisay kanaalaa la dhisay mashiinaa la bixiyey sida fog oo kale d r c iyo ifad hayado badan baa macaawino bixiyey marka waxa weyan xagga wax soo saarka degmada een, gobolkan ama dalka somalilan ugu horraysan xagga beeraha dhallinyaradana soo saarta waxaas Een, iskuullada way dhigtaano markay ruuxaan xoolihii iyo beerihii bay ka shaqeeyaan gelika dambe markay iskuullada ka ruuxaan
dhallinyartaasi beeraha ka shaqaynaya ee, xirfadda beeraha cid bartay ma jirtaa mise dhaqan ahaan unbay u barteen Een, mayne tababaro badan baa la siiyey runtii oo qaabka een, beere wax loola soo baxaa hadday tahay xagga siidhiska tayada leh hadday tahay qaabka loo daweeyo iyo dawooyinka la iska ilaalinayo haddii ay tahay yacnii mish- matoorada iyo soolariska qaabka loo isticmaalayo waa la baray Een, waxaan la bartay faw oo macallimiin keentay dhowr jeer kadib waxa weyan wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyey oo fay- ay faw siisay qalab wax soo saar iyo qalabka lagu kaydiya sida kumbeen qaboojiyaal waaweyn waxaa la siiyey gawaari lagu helo meel dhexe qudaarta oo beeraha lagaga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baawur ay imanayso oo ay aniga ku kululaateen qudaartaasi ayaa lagu caawiyey waxaana u xusuubteen iskaashatooyin la aqoonsan yahay ilaa heer qaran laga aqoonsan yahay waxaa jiray dhallinyaro iyaguna xoolo dhaqato ahaa oo markii abaaruhu ay ku dhaceen ee xoolihii ay waayeen bilaabay in ay dhuxulaysato noqdaan oo ay dhirta gubaan yaa inta badan ku badnayd degmadaasi baki dhallinyaradii noocaa ahayd iyaga maxaad ka qabateen Een, anagu horta waxa weyn waxaan qabanaa waa wacyigelin xaalufka waxaa keenay xooluhu markay dhammaadeen abaar timid Een, horta saddex baa iskugu biiray dadka reer baadiyaha intiisa badan mar abaartii oo aad u saamaysay baa dhacday marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama ay kolkay ka waayeen ay taag daraadeen ama madheenba taasina talabaad bay noqotay ta saddexaad waxay noqotay sixir barar yimid oo ninku markuu yacni u baahdo haf bariisa ama daasad saliida dolar baa keen laleeyahay dolar iyo somalilandna qofkii midna ma haysto marka waxaa weyn meesha quraha ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta dhirta aad baan uga dagaalanay shaqooyin dadka uma haynaan laakiin wacyigelin baan haynaa aan ka wacyigelinay beerahana inay qotaan waan lagu kulley ku wacyigelinay sidaa awgeed ardayda iskuullada ad- arrintaas imika way soo gabagabowdo waxaa gowda roobkiina way deene dadkiina xaggii beeruhu u kacay dhuxushina wax ka ibsaabi waayeen beennaaw waqtigan joogno
wakhtiyadii hore degmada baki waxay ka mid ahayd meelaha aanay gaadhin technologigu tusaale ahaan lagama isticmaali jirin khadka internetka oo kale lagama isticmaali jirin muddooyinkan dambe waxaa baraha bulshada lagu arkaa dhallinyar beerihii ay beereen iyo wax soo saarkii ay sameeyeen facebooka soo dhigaya arrimahaasi bal faahfaahin naga sii dhallinyaradaas sidii ay u barteen kombiyuutarada iyo qaabka teknolojiga ee cusub sida aad halkaa ugu geyseen siday ahayd Een, arrintaasi markii aan ogaanay in dhallinyarada wax baranaysaa ay soconayso oo ay boorama iyo magaalooyin waaweyn higsanayaan iyaga oo oga inay ka bartaan rabaa facebooka internetka iyo kombyuutarka laftiisa oo kale lagu shaqo tagaa maanta annagu markaan taa aragnay waxaan se dhallinyartii iskuulladii ugu jirto una sii joogto waxaan qabanay oon yeelay labiyo tobanka urur baan samaynay laydhaa baki foundation oo waxqabadna dadkana caawiya xoogoodiida iyo xoolana iska ururiya oo xoogana wax ku qabta dhallinyartaas u ardayda iskuullada u yihiin Een, waxaan keennay labiyo toban kombyuutar oo britanka iyo iskaanka iyo wax walba leh warqad haddii loo baahdo markii hore in lasoo daabaco ama la rogo lagama heli jirin baki boor baa lala iman jiray maantana degmada waxaa laga helaya xafiis kasta oo ka furan kombyuutar wax raaq lagu garaaco iyo britankii wax lasoo saarayey fotokobigii wax lagu sawirayey iyo iskaanka intiiba waa ilaaday maanta dhalinyar badan baa baratay bishii ugu yaraan afartan qof baa la baraa oo saacado kala gedisan bara oo qofka afartan daqiiqo ama saacadu bartaa macallimiin baa laga keenay fayooko iyo ayoodhaan laga kaxeeyey annagu aan kaxaynay runtii ee meel wanaagsan bay marta taasina waxaad aragtaa imika in facebook ilaa calixayn laga galo oo tuulooyinka u dambeeyey oo degmadu waxay maahay samtel iyo telesomna taawaradoodii way keeneen in laga soo bilaabo diiwaangelintii qalabkii muxuu ahaa wirelesska sidii buu ugu jiraa oo mobilada laga isticmaalaaba imika arrintaas maxay is leedahay dhallinyarta ma u soo kordhinaysaa inay la socdaan wararka caalamka iyo guud ahaan ka socda ee somalilan way la jaan qaadeen caalamkay la jaan qaadeen oo maanta waxa Washington ka dhacaya dalka bay ku leeyahay iyaga la hadlaya ninka Washington joogi arkiis joogi bormo joogi iyaga internetka laga wada hadlaya awal waxay ahayd sidii bari bari waraaq la isku soo dhigi jiray ama telefoon la isku soo dhigi jiray maanta waxa weyn ninku soo arigi la joogo garaacaya internetkii
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki maxamed axmed caateeye oo aan ka waraysananay xaaladda dhallinyarada ku nool degmadaasi baki haashim sheekh cumar good v o e boorem
waa hagaag dhegaystayaal haashim sheekh cumar good aad buu u mahadsan yahay iyo weliba warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada boorama haatanna haddaynu dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno waxaa wakiin iyo weliba aanuu adi ku rabaa ha iga roorin caashaqa runta ah ha iska reebin
waxaan raadiyen racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula dega waxaan raadiyen racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula dega
waa hagaag oo ruux ku jecel ha iska reebin waa heestii anoo ku jecel ha iga roorin anoo ku raba ha iga roorin iyo weliba codkii fanaanada xaawakiin oo aad ku dhegaysanaysan idaacaddeeda duhurnimo ee v o a da ka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag halkaasi weli aad nagala socotaan waa v o a washington iyo barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waa kan axmed cali sheekh oo nala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xalay cashir dhinaca kubadda cagta ah u dhigtay kooxda arsenaal markii afar iyo eber kaga adkaatay ciyaar ka tirsaneed horyaalka brimier liaga oo ka dhacday garoonka anfield ee kooxda liverpool goolasha kooxda liverpool waxaa dhaliyey ciyaaryahan firminio sadio mane maxamed saalax iyo daniel storage kooxda arsenaal ayaa kulankii labaad oo xiriirha laga badiyey waxaana saddexdii kulan ee ugu horreeyey horyaalka brimier liaga ay haysataa oo keliya saddex dhibcood iyadoo goor horeba khasaarisay ilaa lix dhibcood ciyaarihii kale ay dhacayna kooxda jelsiya ayaa labii eber kaga adkaatay kooxda everton fabrigas iyo morata ayaa dhaliyey goolasha kooxda chelsea west bromich albion oo martigelisay kooxda stock cityna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah naadiga tottenham ayaa weli ku badin laha garoonkeeda cusub ee wembley waxaana ciyaartii ka dhacday garoonkaasi oo ay la yeelatay kooxda banley ee ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda tottenham ayaa sannadkan ku ciyaaraysa garoonka wembley iyadoo garoonkeeda dhismo uu ku socdo oo ay ku ciyaari doonto wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka soo socda horyaalka zeeriyahda dalka talyaanigana turino ayaa saddexii eber kaga adkaatay naadiga susuwolo ac milan ayaa labii hal waxa ay ku garaacday kooxda kaileri lazio u safartay kooxda kiewo feronana waxay ciyaartoodii ku soo dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda lazio ay ku badisay kooxda koroton oo marti gelisay naadiga helas veronana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah fiorentina ayaa labii hal looga adkaaday markii ay martigelisay kooxda samadoria kooxda sbal ayaa waxa ay saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga yudunese kooxda nablina waxa ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda atlanta horyaalka dalka isbeyna naadiga real madrid ayaa lagu dhegay markii gegida barnabeyo ay kula kulantay kooxda valencia waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah sevilla oo u safartay kooxda gatafe waxa ay ku soo badisay gool iyo waxba laganes ayaa sidoo kale waxa ay ka soo adkaatay naadiga esbanyol oo hal iyo waxba ay ku soo garaacday kooxda atletico dubaon waxay u safartay naadiga ebar waxaana ay ku soo badisay sidoo kale gool iyo waxba dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartooda uu ku dhow yahay gebagabo ayaa waxaa kooxda inter milan ay ku dhowdahay saxiixa ciyaaryahan nikita baldi oo ka tirsan naadiga lazio oo ay ku doonayso lacag ku dhow soddon iyo shan milyan oo yurub wargeyska la gaseta del sport ayaa waxa uu qoray in inter milan iyo ciyaaryahanka heshiis ay wada gaareen islamarkaana la filayo in kooxda inter ay heshiis la gaarto kooxda lazio oo ku kici doona soddon iyo shan milyan oo yurub ciyaaryahankan ayaa markooda waxuu kooxda inter ugu biiri doonaa heshiis amaaha oo laba sana ah waxaana kadib ay ku iibsan doontaa soddon iyo shan milyan oo yurub dhinaca kale kooxda brusi dortmond ayaa la sheegay inay doonayso ciyaaryahanka dalka ukrain andreya yermelenko sida uu ku waramay wargeyska kikar ciyaaryahankan ayaa waxa ay doonaysaa sida la sheegay inay ku beddesho ciyaaryahan osmane dembele oo ku biiray kooxda barcelona ciyaaryahankan oo toddobayabaatan jir ah ayaa la sheegay in kooxda brushi dortmond uu u kici doono lacag labaatan toddoba milyan oo yuuro ah xubintii cayaarahana waana
axmed cali sheekh aad buu u mahadsan yahay markana bal dhinacii heesaha aan ku laabanay fanaaniinta wakhtiyadan dhexe soo heheysayay shirwacow oo maaragtay qaarba qaarka kale ee dhinaca kale u fiirinayaan markaad tidhi wakhtiyadan dhexe waxaad tidhi
ma waxay ka wadaa eightiskii ma ninetyskii weli dood baa ka taagan marka la yidhaha waqtiyadii dhexe iyo waqtiyadii hore qoloba waxa weeye dhinac bay ku xoqataa moogta waa saas marka cabdiholan fanaan da'yar iyo heeskiisa jacaylka jacaylka xusuus ka reeb iyo cabdiholan dhegeysa aboon
naftaada ooni xasilin xisuu naga dayriyo aqloodayo aanay jirin inaan kala xiibannaa aniga way ila xuntee naftaada ooni xasilin xisuu naga dayriyo aqloodayo aanay jirin inaan kala xiibannaa aniga way ila xuntee xildheeridii adigiyo xurmiyo ha ka tegin milgaha wuxuun baa la xiriyaa xildheeridii adnigiyo xurmiyo ha ka tegin milgaha wuxuun baa la xiriyaa xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbaadelay dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbaadelay dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb
waa hagaag waa jacaylka xusuuska reeb iyo weliba fanaanka cabdiholan dhegaystayaal heestaasaa gebagaba waa idaacaddaeedii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ay si wada jira halkan idinka daadihinayeen saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruc tan iyo afarta galabnimo intaynu isugu iman doonno idaacaddan idaacadda xigta waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
xanuunku intuu qalbiga xabiibi ku koobayayo xubnaha uu weli xaniban xaqooda abaalu dhigo xidhiirka dhexdeenna dhow naftaydaadaw si xora xilkeeda ku qaadi kara cid kale xujawgan daydaadaw si xora xilkeeda u qaadi kara cid kale xujo hawga dhigiye xaalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbadelay dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb waxaan waagani ma ahaa dhalad xilligiiyo wakhtiga isbedelay dadkuna maaha xood gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuskan reey